bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qaala اlimam الbkhariyu raximah اllah tacalى bsmi اllahi الرaxmn الرaxيim kitaabu sulxi sulxigii ama heshiiskii ama heshiisiintii ayuu u kitaab yahay nusaha qaar ama riwaayaadka qaarna waxay dhigayaan baabu maa jaaa kitaabu maa jaaa fi lislaaxi bayna annaas baabu maa jaaa fi lislaaxi bayna annaas meesha kan hadda uu ka dhigtay ayb qaarna waxay ku darayaan idaa tafaasaduu haddii marka xaalkooda uu xumaado ay isku xumaadaan sulxigu qaybo ayuu u qaybsamaa fara badan buu leeyahay waxaa ka mid a sulxu lmuslimi maca alkaafir muslimkii inuu gaalkii la heshiiyo wa sulxu bayna zawjeyn labadii isqabtay dhexdooda sulxi la dhigo wa sulxu bayna alfi'ati albaaqiyati waalcaadilati fi'adii marka baaqiyada ahayd iyo tii toosnayd heshiiska dhex maro wa sulxu bayna almutaqaadibayn laba isku carooday heshiiskooda ka zawjeyn oo kale wasulxu fi ljiraaxi kaalcafwi calaa maal dhaawacyo dadku ay isgaarsiiyeenoo laga heshiiyo oo maal ee wax lamida lagu heshiiyo waasulxu liqaطci اlkhusuumati idaa waqacat اlmusaaxamatu qayb kalena waxaa weeyaan doodii in la gooyo la dhammeeyo hadday dhacdo wax markaasi isciriirin iyo wax lamida imaa marka wax amlaag oo laysla leeyahay wax oo yacnii milkiyaal kala gegadisan dood ay ka dhacdo in loo kala gooyo oo markaa yacnii sidii sulxi loogu kala gooyo ow fi lmushtarakaati ka shawaarici meel laysla wada leeyahay dadka dhan wada leeyihiin anaa intaa ka isticmaalaya iyo maya anaa intaa ka isticmaalayo nin walba intuu ka isticmaali lahaa marka in loo xadeeyo qaybna meeshaas waay wuxuu yidhi marka wahada alakhiiru huwa aladii yatakalamu fiihi asxaabu اlfuruuc kutubta fiqhiga waxay ka hadlaan midkan ugu dambeeya wax laysla leeyaho laga heshiiyo jidadka iyo qofku albaabka xaguu ka baxsan karaa iyo wadada dadka ka wada dhexaysa see ula tacaamulaa qofka kaleo dhinac ka degan iyo waxyaabahaasay uga hadlaan kutubaha fiqhiga wa ama almusanifu fatarjama hunaa liakariha bukhaari laakiin inta nooco hadda aan soo sheegnay dhan waa u wada tarjamtay oo uga hadlay midkaa dambe keliya ma uunan ku gaar noqonin baabu maa jaءa fi اlslaaxi bayna الnaasi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a yimid fi lislaaxi heshiisiin bayna الnaasi dadka dhexdooda la wanaag la dhex dhigo wa qowlihi caزa wajala iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisa laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqaةi aw macruufi aw islaaxin bayna الnaas wax khayr ah kuma sugna fii kaiirin in badan dhexdooda oo min najwaahum faqooda ah waxyaabaha ay ku koodaan oo ay ku faqaan wax badan oo ka mida khayr dhexdiisa ma aha ilaa man axad maahane amara bisadaqatin sadaqa amray ow macruufin ama shay macruuf oo sharciga iyo caqliga saliimkaaba macruuf ku ah amray ow islaaxin bayna annaas ama dad heshiisiiskooda inuu heshiis dhex dhiga qof amraya maahane oo taa marka inay u showraan oy u tashadaan way fiican tahay waman yafcal daalika kaagaas qofkii sameeyo ibtiqaa'a mardaati illaahi ilaahay ridihiisa jerin ou jerinayo darteed fa sawfa jeer dambaan nu'tiihi aan siin doonnaa ajran ajri cadiiman weynin badan marka baabu maa jaa fi lislaaxi bayna annaas waa aayadda marka ow islaaxin bayna annaasaa ku jirto wakhuruuji alimaami iyo imaamkii bixiddiisii ila almawaadici meelihii uu u baxo liyuslixa si uu usoo heshiisiiyo bayna annaasi dadka dhexdooda biasxaabihina uu ula baxo dad inuu wato yacni oo uu baxo meel dad degan yihiin inta taga heshiis u aado soo u dhex dhigo ayb taana marka waxay ku tusinaya ahamiyada islaax bayna annaas uu leeyahay qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa abu hasaan huwa mxamed bnu muطarif almadani weeyaan ninkan qaala xadaanii abu xaasim can sahli bni sacdi radia allaahu canhu ana naasan dad min bani camri bni cawf qoladaa reer bani camri bni cawf reer bani camri bni cawf waxay ahaayeen ows owsiyiinay ahaayeen waxayna deganaayeen dhanka masjidu qubaa ayb khasrajiyiintuna waxay deganaayeen cawaali lmadiina laba geesay kala deganaayeen waa labadii qabiiloo marka meeshaa deganayd marka wuxuu leeyahay reer bani camr bni cawf kaana baynahum dhexdooda shay-un wax ayaa ahaa xoogaa marka calaaqa xumaa ka dhex dhacday waxbaa kala dhex galay way dagaalameen fakharaja ilayhim اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nebigaa u soo baxay fii unaasin maca unaasin dad macooda min asxaabihi asxaabtiisa ka mida yuslixu baynahum isagoo heshiisiinayo faxadarat isalaatu salaaddii ayaa timid walam ya'ti اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nebigiina ma imaanin markaas dad asxaabtii ka mida buu watay meeshii buu aaday salaaddii casir baa la gaaray rasuulkiina ma imaanin faadana bilaalu bilaal waa adimay bisalaati buu adimay walam ya'ti الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalama nebiguna ma imaanin fajaءa ilaa abi bakrin abu bakr buu u yimid faqaala wuxuu ku yidhi ina اnabiya sal ly slama nebiga xubisa waa la celiyey oo waa la daahiyey xubisa hadda macnaheeda waa la daahiyey ogaa soo yar daahayo xaajadii buu ku daahay waqad xadarat isalaatu salaadiina way timid fahal laka ma leedahay anta uma naasa dadka inaad tujisa meesha dhowr waxyaabooda laga qaadanaya waxaa ka mida midda ugu horeyso salaada awalulwaqti fadiilada awalulwaqtiga ku jiro in la haleelaa inay wanaagsan tahay imaamku haba soo daaha haddii la doono imaamkii raatibka ahaayo maqan in la sugo iyo awalulwaqtigii dadku inay tukadaan waxaa afdala awalulwaqtiga in la tukado leanna rasuulkii salaad lala tukaday cid kaleoo lala tuka lahayo ka fiican nebiga ma jirin haddana maca daalika aan sugno salaadda aan waxyar daahinna lama dhihin ayb meeshaas waa mas'alo mas'alada labaadna waxay tahay haddii imaamka raatibka ou daaho yaa iskale inuu geliyo imaamnimada dadka mu-adinkaa iskale maan oo bilaal isagaa hadda wuxuu yidhi salaaddii gal mana tujinaysa abuubakarow ee dadku ayagu in qof ka mida inta iska istaagay hebelow gal ama isaga uu iska soo galo edeb ma aha ayb labadaa mas'ale meeshaa marka oo dilid mas'ale saddexaadna waxay tahay salaada jamaacada in laga soo daahi karo haddii lagu maqan yahay islaax bayna annaas awalulwaqtigii in la haleelo iyo islaax bayna naaska hadday iscariiriyaan islaaxaa la doorbidaa marka salaada hadhow haba la waxyar ha daahdo waqtigii awalkaa ka daahdo maslaxada islaax bayna naaska ka weyn leanna dadkii tuka lahay hadday islaayaan dadkii marka calaaqa xumo iyo dhibaataa mafsado weyna ku imaanaysa faqaala wuxuu yidhi abu bakar nacam haa in shi'ta haddaad doonto waa tujinaya aniga fa aqaama salaata salaaddii buu aqimay fataqadama abu bakrin abu bakar waa hormaray uma jaءa الnabiyu sal ا slam nebigii baa yimid yamshi isagoo soconaya fi sufuufi sufuufta dhexdooda uu ku soconayo yani sufuuftii buu soo dhex jeeray xataa qaama fi safi اlwal ilaa safkii hore uu soo istaagay faahada annaasu dadkii waxay gudagaleen fi tasfiixi inay sacab tumaan oo abubakar ay ku baraarujiyaan xataa akaruu ilaa ay badiyeen wa kaana abu bakrin abu bakar wuxuu ahaa laa yakaadu inuunan sigaynin yaltafitu fi salaa salaadda dhexdeeda inuu ku milicsanayo yacnii abu bakar ma ku dhowaanaynin xataa inuu salaada dhexdeeda milicsi sameeyo faltafata waa milicsaday faidaa huwa binabiyi sal l slam markay ka badiyeen buu is yidhi war maxaa dhacay nebigiibuuba arkay marka marka uu yar milicsaday wara'ahu gadaashiisa xaal uu yahay fa ashaara ilayhi biyadihi gacantiisa ayuu ugu ishaaray nebiga joog buu yidhi fa amarahu wuxuu amray an yusalliya inuu tujiyo kamaa huwa sida uu yahay farafaca abuu bakrin yadahu abuu bakar gacantiisiibuu kor u qaaday faxamida allaha alxamdu lilah buu yidhi meeshaana waxaa laga qaadanaya alxamdu lilah salaadda inaysan ku jebin maxaa ile dikri ilaahi salaada kuma jabto khitaabna kuma sugno hadda cid lagula warramaayo maalaha uma rajaca alqahqaraa dibdib ayuu usoo socday waraa'ahu gadaashiisa xataa dakhala fi safi ilaa uu safkii soo galay fataqadama الnabiyu sal l slam nebigii waa hormaray fasallaa biاnnaasi dadkii buu tujiyey nebiga falamaa faraqa markuu dhammeeyey aqbala cala اnnaasi dadkuu kusoo jeestay faqaala waxau yidhi ya ayuha اnnaas dadow idaa naabakum shay-un wax hadduu idin asiibo fi safi safka dhexdiisa yacni salaadda idinku safka ku jirtaan idaa naabakum shay-un wax hadduu idin asiibo fii salaatikum fii salaatikum salaadiinna dhexdeeda akhadadkum akhadtum bitasfiixi waxaad qaadanaysaan sacabtun maxay tahay yani salaaddii dhexdeeda shay hadduu idinku asiibo akhadtum ma waxaad qaadanaysaan bitas bitasfiixi sacabdhow inama tasfiixu sacabdhowgu linisaa'i baa iska leh markay salaada ku jiraan man naabahu shay-un fii salaatihi qofkii salaaddiisa dhexdeeda ay wax ku asiibo falyaqul ha yihaa subxaana allah fainahu laa yasmacuhu axadun qof ma maqlaayo ila اltafata wou milicsadaa haddii qofku yanii uu subxaana allah maqlo imaamku xoogaa wuxuu dareemaa inuu qalad galay ama waxba uu dareemi karaa yaa abaa bakrin abu bakrow maa manacaka maxaa kuu diiday xiina ashartu ilayka markaan kuu ishaaray lam tusalli biاnnaas dadka ma aadan tujinine maxaa kugu dhacay maxaa kaa celiyey faqaala waxa uu yidhi maa kaana yenbagii uma habboonayn libni abi quxaafata ibnu abi quxaafa isagaa isu jeeda an yusalliya inuu tukado bayna yaday nebiyi sal l salam nebiga hortiisa inuu ku tukado oo imaam noqdo uma habboona sidaas maxalushaahidka marka waxay tahay de nebigu islaax inuu u baxay ayb asxaabtiisiina uu hore u watay qaar ka mida ayb xadiidka iyo tarjamada marka waa isku daabaqaynayaan qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa muctamir qaala samictu abii ayb muctamir bnu sulaymaan weyaan qaala samictu abii ana anasa radia allaahu canhu qaal qiila lلnabiyi sal ا l slm nebiga waxaa lagu yidhi low atayta cabdاllahi bna ubay haddaad u tegi lahayd yani waa ficnaan lahayd cabdullaahi bna ubay u tag soo salaan manaa aa ninkii marka munaafiq ah cabdullahi bn ubay faاnطalaqa ilayhi الnabiyu sal l slam nebiga waa u tegi warakiba ximaaran dameer ayuu fuulay nebiga sal l slam meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka weyn ee imaamka ama sharafta leh hadduu dameer fuulo waxba inaynan u dhibaynin sharaftiisa ilaa ilaa inuu faras fuulo qasab ma aha dameer cufayr layraa ayuu nebigu lahaa uu fuuli jiray waxba uma dhibaysa faاnطalaqa almuslimuuna muslimiintii way tageen yamshuuna macahu iyagoo la socda nebiga sal l slam wahiya madiinana markaa ama meeshaasi ardun dhul ayay ahayd sabikatun gawaan ah oo boor ka kacaya dhul markaa yacnii aan bacaad ahaynoo gawaan ahoo boor uu ka kacayo ayaa dhulku uu ahaa falamaa ataahu nabiyu nebigu markuu yimid qaala waxa uu yidhi markuu nebigu u yimid qaala cabdullaahi bin ubay waxa uu yidhi ilayka canii war iga dheeraw iga dheeraw iga tag wallaahi baan ku dhaartay laqad aadaanii waxaa idhibay natanu ximaarika dameerkaaga qurunkiisa idhibay faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid abaa wuxuu ku yidhi oo minhum iyaga ka mida weliba qoladiisa wallaahi baan ku dhaartay la ximaaru rasuulillahi sal l salam dameerka nebiga ayaa adyabu kaa udug badan minka adiga riixan xagga carafta minka adiga kaa udug badan yani meeshaa marka waxay tusaysaa marka waa mubaalaqa fi lmadxi dee dameer iyo qof hadda isku mid maahan laakiin yani waxaa loo jeedaa mubaalaqa fi lmadxi waa nebiga adig ma gaaraysid baa laga wadaa ayb waana sidaas faqadiba licabdillaahi cabdullaahi bin ubay waxaa u carooday rajulun min qowmihi nin tolkiis ka mida fashatamaa ninkii iyo ninkaabaa iscaayay faqadiba likulli waaxidin mid kastaa waxaa u caroodo minhumaa labadooda asxaabuhu tolkiisa u carooday nin walbaa qaybtiisii fa kaana baynahumaa dhexdooda waxaa ahaatay darbun isgaraacid biljiriidi laamihii timirta walaydii gacan gacanqaad walnicaali kabihii inay isku tumaan fabalaganaa waxaana soo gaartay annahaa unzilat wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa saasaana soo gaartay inay aayaddaa markaa ku timid qisadan qiso u egna waa soo aroortay iyadana saxiixa ku sugan laakiin nebigu cabdullaahi bin ubay uma soconin markaas wuxuu u socday sacdu bnu cubaada nin sayidul khasraj ahaa ee xanuunsanaa ayuu u socday majlis cabdullaahi bin ubay fadhiya ayuu soo maray markaasuu yidhi war dameerkaagaana dhibay urkiisa qisada ay marka tan laba qiso miya mase waa isku hal qiso culammada waxay leeyiin waa isku hal qiso sacdu bnu cubaada inuu u socdayaa dhici karto markuu sii socdayan haddana layidhi cabdullaahi bin ubay bal mar isagana arag oo marka hal qiso ay isku tahay shuraaxda qaar ka mida waxay leeyihiin waxay ahayd qabla cabdullaahi bin ubay intuusa islaamnimada muujisaninay ahayd dagaalkii beder kadib ayuu isaga islaamnimada soo galay oo muujistay islaamnimo saxa muslim ma uunan ahayne laakiin beder kadib ayuu islaamnimadii muujistay qisadaani marka waxay leeyihin way ka horreysayba beder beder marka aduu siday ahaato maxalushaahidka waxay tahay nebigu labadaas qolo inuu heshiisiiyey markay isdagaaleen qisada waxaa kale kutusaysaa nin munaafiqa oo shaydaan ah dad mu'miniina isaga dartii inay isku dagdagaali karaan fasaad iyo dhibaato uu dhaliyey inay ku dagaalami karaan dad akhyaaroo fiicfiican marka dadkaas akhyaartaa marka in la heshiisiiyo oo iyaga marka wanaag iyo heshiis la dhex dhigo oo aan laga fiirinin un ninkaas kelig isaga keliya un inaan la fiirinin oo ninkan hadda isaga dadka u heelinaya hadda qaarkood muslimadooda ama badankoodba muslimnimadooda saxay ahayd nacam laakiin xamiyo iyo dhiilo iyo waxoogaa qabyaalad iyo waxbaa qabtay de qofka qabyaalad inay qabatana ma ku gaaloobayo dabcan laakiin kan ay fitnada ka dhalanayso isaga waa gaal munaafica dadka marka muslimku inay aada uga dareen lahaadaan waa marka taasaana marka keentay rasuulku inuusan dilin oo uusan u gacan qaadin oo ninkaa wax dila iyo waxaa uunan ku samaynin leanna haddii uu dilo waxaa la is leeyahay sida nebigu uu yidhi ma raba dadku inay ku sheekaystaan inna muxamedan yaqtulu asxaabahu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laysa alkaadibu midka beenaalaha ma aha alladii midka yuslixu bayna annaas dadka heshiisiinayo yani ninku hadduu dadka heshiisiinayo beenlow ma aha yani wuxuu ka wadaa haddii dadka uu heshiisiinayo wuxuu ku heshiisiinayana ay tahay hadal markaas aan run ahayn beenlow ma la dhihi kara ninkaa maslaxo weyn buu keenaya maalan laba ninoo isdagaashan buu wuxuu leeya war ninkaas nin fiican waa maxaasintiisa bisa u sheega xumaantiisa dhan ma sheega fi lxaqiiqa marka ninkaas been maba sheeginba haddan hadduu qariyo qaybtii waxa ahayd xumaantii ninkan kale oo u qabay haddii uunan sheegin beenuu sheegay maba la dhihi karaba ataa ayb leanna been waxaa la yidhaha ninku markuu waaqicii wax ka duwan oo ka waramo uu ka sheego sidaana ma aha قال xدثنا cبدالعزيز بن cبداللahi qال xdثna إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاaب أن حمaيد بن cبدالرحمن أخبره أن أmه أma كلثوم بنت cقبة أخبرته أنها سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول layسa الكذاaب midka beenaalaha ma aha kan beenta badan الذي kan يصلxu heshiisiinaya bayna الناas dadka dhexdooda fayanmii khayran khayr ayuu kordhinayaa ow yaquulu khayran ama khayr buu sheegayaa yacnii khayr buu ziyaadinayaa ama khayr buu sheegayaa marka haddiiba ay dhacdo wax beena inuu sheego liajli dadkaa inuu heshiisiiyo ninkaasi been ma loo qoraayo cagsiga arrintaas marka waxaa ah nin baa run sheegaayo laakiin runtiisu waxay iska hor keenaysaa laba qof ay isku diraysaa ninkaasi marka runtiisa waxba lagu fali maayo waa dembaaba haddaad aragta marka nin nin wax ka sheegayo intaad u tagta kii kale war ninkii hebel ah waxbuu kaa sheegay saas iyo saas iyo saas buu ku yidhi hadhow haddaad tiraa runaan aniga ku hadlay sax ma aha nacam leanna hadalkan ninkaa ka soo qaaday ninkaan u keentay ifsaad baa kala jeedaa runtaadii marka fasaadka ka dhalanayaaba ka daranba ayb wax kastana in la sheegaa qasabna maba aha marka middaasna marka namiime waxaa la yidhaahdaa annamiima tanna islaax bayn annaas marka sharcigu islaaxu aada u daneeyey baabu qowli اlimaami imaamka dhihitaankiisa caddayntiisiibuu u baab yahay liasxaabihi asxaabtiisa uu ku yidhaahdo idhabuu binaa nakeen nuslix aan markaa yani heshiis soo samayna marka islaaxa xadiidkii hore intaanan ka tegin waxaa ku jiro waxay leedahay xadiid muslim uu warinayo ma aanan arkin bay leedahay nebiga oo ruqsaynayo been saddex arrimood maahan islaax bayna naaskan iyo waxay ku dartay iyo xarbiga dagaalka iyo tan saddexaadna waxay sheegtay ninka naagtiisa wuxuu u sheegaya iyo naagta ninkeeda waxay u sheegayso meeshaas marka ibnu xajar wuxuu yidhi waاtafaquu calى ana almuraada biاlkadibi fii xaqi اlmarأati wاlrajuli inamaa huwa fii ma laa yusqiطu xaqan calayhi ow calayha ayb ow akhdi maa laysa lahu ow lahaa marka laleeyahy ninka naagtiisu been waa u sheegi karaa naagta ninkeeda u sheegi kartaa maxaa laga wadaa waa been xaq iyadu ay lahayd aan lagu ridaynin ayb ama isagu xaq ou naagtan ku lahaa intay been u sheegto say xaqaas iskaga riddo taas iyada xaaraan waa lagama hadlayo middaasna waa wixii markaa ninka naagtiisa heshiis ahaan iyo waxa uu kula hadlaayo ama iyada ay kula hadlayso laakiin wax xaq a labadooda ay isku leeyihiinoo meeshaa laga tuurayo aynan jirin haddii laakiin ninkii uu naagti maalan dhahayo inta xadiidkan arko haddii uu yidhaahdo inuu wax siiyo maba rababa masruufkeedii buu ku u diidan yahay waana haystaa lacagti jaado kusoo cunaa maalan markaas wuxuu leeyahay ma waxa ma hayna maanta shaqo waa la soo waayey halkaanay ka dhacday saanay tahay hadhow marka ninkaas ma dhihi karaa waxadiidu rajuli imra'atahu ninka naagtiisa sheekada uu u sheegaa beenti been ma ahan ma la dhihi karaa maya taas qalad u haynayb iyo markii hore uu markuu guursanayo inuu iska dhigo waxuunan ahayn banayb intaasoo guryoodaan leeyahay intaasoo xoolaan leeyahay hadhowna been ay iska soo baxdo ou iska bixin karinba xuquuqdii ay ku lahayd meherkii iyo wixii la midka ahaa taas ma laga hadlaya saasuu leeyahay ibnu xajar wakada fi اlxarbi fii gayri الta'miin waاtafaquu calaa jawaazi اlkadibi cinda اldiraar waxaa kaloo beentu bannaantahay hadday daruuro keentan adi haddii lagu dilaayo naftaada aada been isaga badbaadin kartid dilkaasi waa dhihi kartaan beentaasi dhib male ama idiraarka waxaa soo gelaya ninba waajib bayba noqonaya beenta mararka qaar nin daalim ah baa nin kalood arkaysayba wuxuu ku yidhi aaway ninkii haddaad tiraa ninkii waa kanaana inuu dilayaa ogtahay gardarre iyo xaqdarra runan sheegaya markaa waa kanaan ninkii baan dhahaya xaaraanay noqoneen beentii baa markaas waajib noqonayso ninkaas ma arag mana joogaba meeshaan iska tag bax sidaas in la yihahdo waxyaabahaasaa ka mid ah idiraarka wakada fi lxarbi fii gayri ta'miinna wuxuu ka wadaa xarbiga markaad ku jirto waa isticmaali kartaa xeeladaysi laakiin inaad qof ammaan geliso oo markaad ammaan geliso kadib dishid oo ammaankaasba aa ku siraysay taas male ma la rabo khiyaano waa iyada ma banaano wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allahi uma abliqhu ma'manahu waima takhaafana min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa nebigu dadku wuxuu hadigiisu ahaa haddii uu heshiis la galo ammaan iyo inay ku wada noolaadaan ay isku ogaayeen haddii dadkaas uu ka dareemo khiyaano wuu u sheegi jiray dad buu u diri jiray heshiiskaa ayuu burin jiray markaas wuxuu dhihi jiray heshiiskii waa noo kala dhammaatay ogaada nimayo wixii hadda ka dambeeyo dagaalanna heshiis ma dihin saasuu ahaa nebiga sal l slam fii hayri ta'miinna marka waa kaas faa'iida marka muhima intu ku dhiga baabu qowli اlimaami liasxaabihi idhabuu bina nuslix qaala xadaثana moxamed bnu cabdillaahi qaala xadaثana cabdulcaziiz bnu cabdillaahi اluweysey وإسحاq بن محمد الفروي قال xدثنا محمد بن جعفر عن أبي xاaزم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل qباءa اqتتلوا reer quba way dagaalameen xatىa تraamوا بالحiجاaرaةi ilaa ay dhagax isku tuurayaan faأخبira رasuuل الlahi صلى اه عل سلم بذلika nebigaa loo sheegay faqاala waxau yihi اذhabوu bina nakeena نuslxu baynahm aan soo heshiisiinay nuslix baynahu aan soo heshiisiina ina keeno tarjamada xadiidku marka meeshaas iska daboolaya baabu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisiiba u baab yahay an yuslixa baynahumaa sulxaa wasulxu khayr yani waxaa ka horeysay naagaha iyo naagta iyo ninka isqabo saddex xaaladay leeyihiin xaalad waxay tahay naagta ayuu ka socdaa dhibka iyo madaxtaagga suuratu waxaa lagu soo sheegay suuratu اlbaqara iyo suuratu الnisaa wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi اlmadaajici wadribuuhunna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila suurat lbaqarana waxaa lagu sheegay naagtu hadday dhib badan tahay markaa iyadu daacadii waxaas aynan diyaar u ahayn inay ku heshii karaan ninkeeda in meherkii uu ka qaato meherkeedii iyada ay ka qaadatay ama ay ku lahayd inay isku furato ay tiraahdo anay ma wada joogi karna iska kay fur dalaaqaasna marka waxaan kaaga gatay ciwadkaas meherkaas iyo waxaas waa marka iyada dhinaceeda uu ka socdo marna xoogaa ninkii baan rabin dhaqmaad naagtan inuu haayo iyo ma rabo ciriiri oo hadda yacni masruufkii iyo marashadiina ma ku haayo isaga laakiin isagaan usoo jeedin waxaa bannaan naagta inay la heshiiso ay kula heshiiso wixii marka iyada xaqeedii wax ka mida hadday tiraahdo waxyaaba xaqeyga ka midaan iska daynayaa iskala kay joogo ha ifurin iyadana waa bannaan tahay waa midda aayaddan hadda ay tilmaamayso wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan ow icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxaa xaaladda saddexaadna waxay tahay labadoodiiba dhibaa ka socdo iyadii ninkii bay dhibkii ku eedaynaysa iyadiibuu ku eedaynaya labadii dhib baa ka taagan suuratu nisaa iyadana looga hadlo wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma ayuu ilaahay ku tilmaamay qayb marka sulxiga ka mida aayaddaanu ku jiraa marka qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid marka magaaladan dhibka mararka qaar ka dhacaya waxaa kamid dadka isoo su-aalaan naagtii ninkii naagtuu dhibaa masruufkii iyo marashadii wax walbuu ku dhibaa markaasuu hadhow markii furiinna mana dhigaayo mana qabaayo markaasuu leeyahay meerkaagii iyo cafi haddaa rabta inaan ku furo waa ku furayo naagtaasi marka khuluc ma ka suurtoobi karaa xaggeeda ma aha qaaligii inay geyso xoog looga qaada masruufka ama qaaliga uu ka fasakho xoolaheedaas meherkana iyadaa iska leh ayb marka inuu dhib xaqii lagu lahaa intuu ka tago haddana inuu keedii ka qaato uu iskugu daro xaq ma ahan saas marka dadkii waxay su-aalayan marka khulcigii saa ma ku suurtoobaya khulcigu sidiisu waxay tahay naagta in la dhaqa markaysa rabin wayn iyada oo iyada dhibka uu ka socdo marka hadda inay waxeeda dhiibto waa waa gar laakiin naagtii oo la dhibaayo waxeedii la sii la-yahay haddana in loogu daro haddaad rabto inaan ku furo intaas isii marka waa qaali la-aanta iyo dhibka jira iyo xukun la-aanta iyay ka mid tahay nacam marka nin fadwo la weydiiyo wadaad ma xalli karaba waxaan qaaliga wax xukun u baahan waa iyo xoog u baahan waa ayb qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan can hishaam bni curwata can abiihi can caaishaةa radia allahu canha wain imra'aة khaafat min bacliha nushuuza aw icraada qaalat waxay tihi huwa rajulu waa ninka yaraa min imra'atihi naagtiisa wuxuu ka arkayaa maa laa yucjibuhu wax markaa uunan jeclaysanaynin kibaran weynaan ow hayrahu ama hayrkiis fayuriidu wuxuu rabaa firaaqaha inuu ka tago fataquulu waxay leedahay amsiknii iska kay hayso waqsim lii maa shi'ta waxaad doontana ii qaybi xuquuqdii aniga aan kugu laabaan wax ka tegayaaye haddaad doonto naag kale guurso haddaad doonto qismadii aniga aada igu lahayd naagtaas kale sii ayb laakiin ila joogo yacnii xaaskaagii aan ahaado waqsim lii maa shi'ta qaalad waxa ay tihi walaa ba'sa idaa taraadayaa taasi dhib male hadday labadooda raalli ku yihiin marka ninka inaagta baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ida salaxuu hadday heshiiyaan calaa sulxi jawrin jawr heshiiskiis hadday heshiiyaan fa sulxu marduudun sulxigu waa marduud wax la celinaayo waay oan ansaxayn heshiis jawr ku jira ayay heshiiyeen sulxigaasi marka heshiiskaas ay saa ku galeen waa marduud waa la celinayo yani amaama kitaabillaahi heshiiskaas waa marduud saas ka wada qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa bnu abi di'bin qaala xadaanaa الzuhriyu can cubayd illaahi bni cabdillaahi can abi hurayrata wazayd bni khaalidin اljuhaniyi radia allahu canhuma qaala jaءa acraabiyu nin reebaadiyaa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo iqdi baynana bikitaab illah ninkan iyo aniga kitaabka alle nagu kala saar nagu kala xukun faqaama khasmuhu ninkii la doodayay ayaa istaagay isagana faqaala waxau yidhi sadaqa run buu sheegay iqdi baynana bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa nagu kala saaro nagu kala xukun faqaala alacraabiyu ninkii reebaadiyaha wuxuu yidhi inna bnii wiilkayga kii acraabigii baa wuxuu yidhi aniga wiilkayga aan dhalay kaana wuxuu ahaa huwa isagu casiifan qowsaar ayuu calaa haadaa ninkan u ahaa fazanaa bimra'atihi naagtiisuu ka zinaystay marka wuxuu le wiilkaygii qowsaarba wuxuu u ahaa ninkan naagtii uu qabay ayuu ka zinaystay marka qowsaarkii baa zinaysanaya faqaaluu lii waxay igu yidhaahdeen dadkii cala bnika arajmu wiilkaaga waxaa lagu leeyahay dhagax in lagu dilo wiilkaagii dhagax baa lagu dilayaa baa leeyahay fafadaytu bnii wiilkaygii baan furtay minhu rajmigii baan ka furtay bimi'atin min alghanami boqol neef oo ari a baanna ku furtay yacnii ninkii baan boqol neef siiyey naagtiisa laga sinaystay warniyow waxbaha ha ii qabanina ee iga tag ninkanna yaan dhagax iyo waxaa lagu dilayna ayb iyo wawaliidatin iyo addoon hal addoon iyo boqol neef oo ari aan isugu daray ayb uma sa'altu ahla alcilmi markii hore waxaa layska su-aalay dadaan waxba ogeyn dabcan uma sa'altu ahla alcilmi ahlucilmi baan su-aalay markaas meeshaas culimmada waxaa laga qaadanayaa bay dhaheen xilligii rasuulka ou noolaa isagoo nebigu nool dadka ahlucilmiga saxaabada in fataawada la weydiin jiray leanna waqtigan waqtigii rasuulka waa dhacdadan ay dhacayso ninkan reer baadiyaha ahlucilmigan wax su-aalay buu leeyahay ahlucilmigaas hadda rasuulkii ma ahanoo lamaba jooginba markii hore meeshaas marka musalaxulxadiidka waxay sheegaan aadaabu aalibاlcilmi marka laga hadla ama aadaabu اlmuxadid waxaa fiicana la yidhaahdaa ninku inuusan xadiid ku warinin ama ku sheegin meel qofka awleysan ou joogo qaarkood waajib camal ay ka dhigayaan laakiin waajib maaha inaynan waajib ahayn qisadaanaaba ku tusaysa nacam rasuulkiioo nool ayaa nin saxaabada ka mida uu jawaab dhiibaya nacam laakiin dee nebiga hortiisa maaha dabcan nacam oo nebiga hortiisa waxba laguma dhiira kara saasoo kale saxaabada maynan ku dhiira jirin laakiin dadka daafaha iyo baadiyaha fog rasuulka inuu u yimaado waa ku dhib marka in loo fadwoodo laa ba'as haddii culummo ay joogtana war ninkaan aad ninkaana iga caalimsan saas in la dhaho waa nacam oo dadku cilmigu ay ku kala dambeeyaan naam suyuudi marka meesha uu yidhaahdo waxaa waaye yakaadu an yuraa fiiha alijmaacu naam qaaraa diiday buu leeyahay meel ma lagu sheegi kara xadiid qofkaaga owleysan oo jooga laakiin arrinkaasi ma xoog badna buu yidhi sida kale xoog badan yakaadu an yuraa fiiha alijmaacu ijmaac in lagu arkaaba laga yaabaa qisadan iyo waxyaabahaasuu deliishanaya ayb uma sa'altu ahla alcilmi baan su-aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen innamaa cala bnika wiilkaaga korkiisa waxaa ah jaldu mi'atin boqol karbaash wa taqriibu caamin iyo sanad in la musaafuriyo wiilku doobuu ahaa dabcan rajmi ma leh marka nin dooba rajmi ma leh boqol karbaash iyo sanad in la dhoofiyo la musaafuriyo marka boqolka qur-aanka waa ku jirtaa laakiin hal sano in la musaafuriyo qur-aanka ma sheegin sunnada nebigaa sheegta masaladii marka shalay me aan ka hadlaynay weeyaan wasadoraaday ahayd ziyaada cala nas naski ma ahan marka taqriibkaani wax jira waay marka waa lagu camal falaya waa ziyaado laakiin boqolkii karbaash ma nasakhaysa dabcan boqolkiina sideeday u jirtaa musaafuriskana xukunka kala wa ayb musaafuriskana waxaa laga rabaa towbadiisa inay hagaagtaa la fiirinaa ninkan meeshii saqajaannimada iyo waxa xun uu ku sameeyey ayaa laga rarayaa meel uusan aqoonin baa la geynayaa meeshaas marka hadduu joogo casaa walacalla inuu isaga roonaado bani aadamku waxba iska qaadi karo ayb faqaala الnabiyu sal ا slm nebigu wuxuu yidhi laaqdiyanna baynakumaa waxaan idinku kala saarayaa bikitaab illahi ilaahay kitaabkiisa ama alwaliidatu addoonta walghanamu iyo ariga faraddun calayka ninu adaa lagu soo celina boqolkii neefo arigood bixisay iyo adoon addoontii dib bay kugu soo noqonayaan oo sax lagaagama qaadin maxaa yaele boqolkan neefoo ari ah iyo addoonkan wuxuu kala suluxtamay maxay tahay xad xad min xuduudillahi buu kala suluxtamay marka xad ma laga suluxtami karaa marka sulux lagama geli karaa kaasna ayb marka waa lagugu soo celinayo adiga kuwaan adaa dib u qaadanayo wa cala bnika wiilkaagana jaldu mi'atin wa taqriibu caamin maxalushaahidka marka bukhaari meeshaas faradun calaykadaasu ka rabaa marka waa sulx joor ku dhisan ma banaana marka ma la sii wadayo marka waa la ibdaalinaya wacala bnika inankaagana jaldu miatin wataqriibu caamin boqol karbaash ayuu leeyahay sanad musaafurisa wa amaa anta adiga yaa unays unaysow nin meesha jooguu la hadlaya lirajulin nin ayuu la hadlee faqdu orodoo ka lah calaa mra'ati haadaa ninkan naagtiisa ku dheelmo ayb farjumhaa soo rajum ayb meesha marka riwaaya weliba waxay leedahay fa in ictarafat farjumhaa orodoo u tag ninkan naagtiisa zinadii hadday qirato rajmi haddaynan qiranin see leyla waa la iska daynaya maxaa yeelay markhaati afara lama haya markhaati afar ah lama hayo ninkan kii ka zinaysta isagoo markhaati maba noqon karee ayb ninkanna isaguna naagtiisa laga zinaystay dee waxba ma oga mawada markhaati maadaama aynan jirin iyada ictiraafkeeda ku rajmiyey nebiga sal l slm hadday qirato farjumha rajul faqadaa calayha unaysu unays waa ku kallahay farajamaha waa rajmiyey ayb qaala xadaanaa yacquubu yacquubkan marka yacquub bnu ibraahim addawraqi weeyaan waxaana ku tusaayo meelaha qaar ayuu ku magacaabay caadat bukhaarina waxaa weeyaan qof isagoo muhmala ma sheego ilaa meel unbuu kusoo bayaaniyey isaga oo mubayan ah saasuu leeyahay qala xadaanaa yacquub qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdi can abiihi can ilqaasim bni muxamed can caaishaةa radia allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi man axdaa qofkii ku soo daro oo kusoo darisiiyo fii amrinaa arrinkeennan yani diinkeenna dhexdiisa haadaa kan ah maa shay kusoo daro laysa fiihi aan ka mid ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi mid lagu celinayo rawaahu cabdulaahi bnu jacfar almahramiyu wacabdulwaaxid ibnu abi cawn can sacdi bni ibraahim bukhaari marka hadda feeri xadiidkan hadda kitaabu sulxi ma laga filan ma laga fila lahayna maya kitaabu sulxi baa ku keenay xadiidkan wuxuuna ugu keenay waxay tahay shay sharciga khilaafsan haddii lagu heshiiyo waxa weeyaan wax diinka lagu soo daray oo kale waa marduud marka ayb sulxigu isagaa marka wuxuu kala baxaa sideeda horta sulxigu asalkiisu waa inuu bannaan yahay waxaa laga fiirinayaa oo sulxigaani shay xaaraan a miyuu xallila shay xalaal a miyuu xaaraan ka dhigaya haddii sidaas ay noqoto baatil waa marka kan laga hadlaa kaas wa ilaa sulxigu hadduunan sidaas ahayn waa layska heshii karaa maalan nin baa nin dhul iyo wax ku sheeg sheegtay ama dhul mushtaragaa jiray ama ninkan dayn buu ku lahaa markaasuu wuxuu yidhi war dhulkii aad iga qaadatay ood iga boobtay waa kuu cafiyey naam adaa iskale waana kuu xalaalay waa kuu cafiyey qaado ilaa ilaa maxkamad haysla tagaan shardi maaha naam ninkan xaqiisa isaga waa ka tanaasuli karaa ayb waxyaabihii sidaasoo kale ama dad xuquuq isku haysto waxaasaan ka rabay xaqaasaan ku leeyahay ima siinin waa siiye markhaatiyaal waxbaa intaan marka xaakimka in laysla tegin waxaa bannaan inuu xaakimku yidhaaho war idinku soo heshiiye haddaad heshii weysaan ee imaada markaasaan idin kala saaraya waa fiican tahay cumar radia allaahu canhu waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray war dad markay u yimaadaane dood ugu yimaadaan iyo qadiyad wuxuu dhihi jiray war war soo heshiiyey idinka sulxigaa wanaagsan qadaha iyo xukunku dadka wuxuu kala geliyaa uurgunud cuqdaduu ku kala ridaa inta aydnaan qado iyo waxaas aan la gelin idinka soo heshiiye waxaa laga yaaba labada qof hadday iga soo heshiiyaan cuqdo inay dhammaato laakiin haddii maxkamad inta la tago maxkamaddu ay xukun riddo sharciga ah dhowr meelba waxaa ka imaan kara cuqdad ninkii waxa laga xukumay ninkan qaaligaa inuu qalad u arko cuqdo inuu qalbiga ugu qabto hadduu arko berri isagoo la dhibaayo inuu wax ka dhibo ayaa laga yaabaa kii kale looga xukumay inuu si xun u fiiriyaa laga yaabaa waxyaabahaas oo dhan marka heshiis heshiisyadaas waa bannaan yihiin kan laga hadlayaa waxay tahay heshiis sidiisaba baail ah oo joog ku dhisan ayb xadiidkan marka amaa qaybta ku saabsan bidcada iyo waxyaabahaasna kitaabu اlictisaami bisunan ayaan ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa yugtabu loo qorayaa haadaa maa saalaxa fulaanu bnu fulaanin fulaana bna fulaanin heshiiskii marka la qoraayo kan waa wixii uu hebel ina hebel kula heshiiyey hebel ina hebel ah wain lam yansubhu yownanba u nisbaynin ilaa qabiilatihi qabiiladiisa ow nasabihi ama nasabkiisa yani marka la heshiinayo wuxuu leey waxaa qasaba in la yidhaha hebel heshiiskaani wuxuu dhex maray hebel hebel hebel hebel oo qabiil hebel ah shardi miya mase ma aha shardi maaha haddii la garan kara labadan qof waa shardi maaha saas qaala xadaثanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaثanaa gundarun qaala xadaثanaa shucbaةu can abi isxaaq qaala samictu اlbaraaءa bna caazib radia allahu canhuma qaal lamaa saalaxa rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu la heshiiyey ahla alxudaybiyati xudaybiyada dadkeedii kataba caliyu bnu abi aalib ayaa qoray ridwaan ullaahi calayhi baynahum iyaga dhexdooda u kala qoray kitaaban qoraal kitaaban ay maktuuban baa laga wadaa wax la qoro ayuu qoray fakataba wuxuu qoray muxamadun rasuulu ullah faqaala almushrikuuna mushrikiintii waxay dhaheen laa taktub muxamedun rasuulu llah qorin low kunta rasuulan haddaad rasuul ahaa lahayd oon qirsannahay lam nuqaatilka maba kula dagaalanayn bacdu riwaayad marka nebigu wuxuu yidhi tira ka tir rasuulullah iska tir si kastood u diidaan ani rasuul alla waa ahay yidhi nebigu sal l sl faqaala licaliyin caliba wuxuu ku yidhi umxuhu tir faqaala caliyu cali waxa uu yidhi maa ana anigu ma ahi biladii amxaahu midka tiraya aniga ma ahi buuyii rasuul alla de calina wuxuu ka fiirinayaa de meesha haddii rasuulullahi in la tiraa yani rasuul alla waaba yahay maxaa loo tirayaa buu leeyahay nebiguna marka maslaxo ka weyn iyo wuxuu fiirinayaa umuurahan faa'iido ka weyn yaa loo waxyooda inay soo socoto waxyibuu ku socdaa marka nebiga sal l slam qadaayaadkan sulxulxudaybiya ay ku dhisan tahay in badanoo ka midna waa waxyi ayb waxaana ku tusaaya alfaadda ama riwaayaadka xadiidka qaar ka mida cumar markuu nebigu u yimido uu yidhi rasuul allah waxaan maxaan u yeelaynaa markuu yidhi xaq soo kuma taagnin haa waxay naga celinayaan soo kacbadii maahan inaan dawaafno haa nin muslina hadduu soo tago soo celiya naga soo tago idinka kii idinka soo taga idiin celin mayn waxaas soo maaha wuxuu yidhi aad buu cumar uga galiiliyadu uga xumaaday markaasuu yidhi nebiga sal l slam aniga rasuul allaan ahay yidhi ilaahayna ma caasinayo yidhi marka aniga rasuul allaan ahay allaanna adeecayaayo ma caasinaayo maxay tahay waxyi baa jira marka nebigu ogyahay sala allahu calayh wali wasalam low kun saasay dheheen calina marka wuxuu yidhi maa maa ana biladii amxaahu midka tiraya aniga ma ahay famaxaahu rasuulu llahi sal l slam nebigaa tiray biyadihi gacantiisuu ku tiray nebiga gacantiisuu ku tiray rasuulka waxna ma akrin jirin waxna ma qori jirin meesha ay rasuulullaahi ku taalla soo ku ogaaday marka nebiga sal l slam meeshaas marka abulwaliid ilbaaji imaam la dhihi jiraa wuxuu yidhi nebigu wuu akrin jiray rasuulullahi baas uu garanayo waa akrin karay culummadii zamankiisii joogtay dhanna waaba aad bay waxay ugala boodeen afar geeday kala boodeen oo waxay yidhahdeen rasuulka qur-aankii ba aladiina yatabicuuna rasuula nabiya alummiya ummina waa qofkaan waxna dhigin waxna akrin aayadaanuuba beeniyey dheheen ninkan qaarkood ata waxay u nisbeeyeen abulwaliid ilbaaji iyo waxay u nisbeeyeenba inuu aayad beeniyey iyo maa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa tahuduhu biyamiinika idan lartaaba almubtiluun waxlama qaarna waxay yidhaahdaan yani hal eray ama hal xaraf in la gartaa uminimo ma looga baxaayo dabcan ee uminimada waxaa looga baxaa qofka inuu waxna dhigi karo si kulliyana wax si kulliyana ou akri karo marka abulweliid ma dhihin nebiga ummi ma ahayn ma uunan dhihin nacam ummi waa aha uminimadana ma diideyso xaraf ama kelmad inuu aqoodo ma diideysa nacam saasuu leeyahaysa calaa kulli nebiga ama ha loo tilmaamo ama si kale ha u ogaadee waa tiray un riwaayadasaaskutaabacdi riwaayadna weliba mid kale waxay leedahay fakataba biyadihi yani waxaan ujeedaa fakataba moxamed bnu cabdillaahi buu qoray fakataba moxamed bnu cabdillahi katabadaas marka waxay u baahan tahay in lagu xambaaro ay amara bikitaabati moxamed binu cabdillaahi nebigu wuxuu amray in la qoro ee isaga inuu la baashiray ma aha saasaa daruuri ah si loo jamciyo nusuustan waana la dhihi karaayo hadda amiirku hadduu yidhaahdo warqad qor qof uu ku yidhaahdo sekreteerkiisa sekreteerka warqadda uu qoro warqadda yaa qoray warqaddan yaa soo qoray marka la yidhaha maxaa la leeyahay amiirkaa soo qorayaa la dhahaa haddee isaga gacantiisana kuma qorin ogow sidaas oo kale ayb wasaalaxahum wuxuu kula heshiiyey calaa an yadkhula huwa inuu galo isaga iyo asxaabuhu nebiga asxaabtiisa alaaata ayaamin saddex maalmood inay maka soo galaan sanada dambe oy joogaan walaa yadkhuluuha inaynan gelin ilaa bijulubaani silaaxi hubka midkiisa galaysan maahan hubku inuu gal ku jiro maahan in si kale kusoo gela fasa'aluuhu maa julubaanu silaax faqaala waxau yidhi alqiraabu bima fiihi galka seefta iyo waxa ku dhex jiro yacnii seef galkeeda ku jirto un bay kusoo geli karaan seef faydan maya hub kalena iska wadaa warkiisa qaala xadaثanaa cubaydullahi bnu muusa can israa'iila can abi isxaaq can ilbaraa'i radia allahu canhu qaal ictamara الnabiyu sal l slam nebigu wou cumraystay fii dilqacdati ayuu cumraystay faabaa ahlu makata reer maka way diideen an yadacuuhu inay ka tagaan iska dhaafaan yadkhulu makata maka si uu galo inuu maka galo yani xataa qaadaahum ilaa uu la heshiiyey calaa an yuqiima biha alaaata ayaam sanada dambe inuu yimaado saddex maalmoodna uu joogo falamaa katabuu lkitaaba warqaddii markay qoreen katabuu waxay ku qoreen haadaa maa qaadaa calayhi muxamedun rasuulu اllah sala اllahu calayhi wasalam faqaaluu waxay yidhahdeen gaaladii laa nuqiru biha annaga ma qirsanin falow naclamu annaka rasuulu llah haddaan ognaana rasuul alla tahay maa manacnaaka ma aanan kuu diidnayn laakiin anta muxamedu bnu cabdillaahi moxamed ibnu cabdillaahi baa tahay dheen adiga qaala ana rasuulu llah ana rasuul allaan ahay wa ana moxamed ibnu cabdillaahina waa ahay uma qaala licaliyin umxu tir rasuulallaahi tir qaala laa wallaahi baan ku dhaartay laa amxuuka abadan weligaa ku tiri maayo faأkhada rasuulu llahi sal slam alkitaaba nebiga kitaabkiiba u qaatay fakataba wuu qoray waatan riwaayadii marka tan waa midda abulwaliid marka dooda badan dhalisay rasuulka warqadiiba u qaatay fakataba wuu qoray haadaa maa qaadaa calayhi moxamed bnu cabdillaahi fakatabadaas marka ay faamara bikitaabatihi wau amray waa nebi sal l qofaa u qoray isagana waa yeeriyey macnaha saasiga laa yadkhulu makata silaaxun maka hub ma gelaayo ilaa fi lqiraabi gal inuu ku jira maaha wa anlaa yakhruja inuunan bixin min ahlihaa dadkeeda dadka reer mako biaxadin qof inuunan la bixin in araada haddii uu doono an yatbacahu inuu soo raaco yacnii qof reer makaa hadduu soo raaco isaga u yimaado waa in la soo celiyaa oo uunan raacin wa an laa yamnaca axadan qof inuusan mancinin min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah araada doonay an yuqiima bihaa inuu maka iska joogo ninkii madiine ka soo tago maka inuu iska deganaado rabana waa inuu iska celi karin annaga unala joogaa gahlada yacnii ninkii soo tago xagga imaada ayb de wax asxaabtii rasuulka oo dib meesha ugu laabtay oo bacda sulx alxudaybiya iyo ma jirin falamaa dakalahaa markuu soo galay wamada alajalu waqtigiina uu tegey ajalkii marka waa maxay saddexdii beri waa sanadii dambuu maka soo galay waa cumraystay nebiga saddexdii maalmood buu joogay waqtigii markuu saa u dhammaaday atow caliyan oo cali bay u yimaadeen mushrikiintii faqaaluu waxay yidhahdeen qul lisaaxibika saaxibka waxaa ku tiraahdaa ukhruj cannaa naga bax faqad mada lajal waqtiga aan isku ogeyn waa dhammaaday orod tag fakharaja nebiyu sal l slam nebigu waa baxay ayb fatabicathum markaa nebigu saddexdii heshiiskiiba u ilaalinaa nacam salballaarsi iyo dhulkii inuu mayaq ma samaynayo rasuulka sal l slam isaga heshiisa u gale heshiiska inuu ka soo baxo waayb ama gaal ha la galo ama cid kale ha la galo nebiguna marka cahdiga iyo ballanta kama bixi jira saddexdii beri markay dhammaatay waa iska soo tegay nebiga sal l slam fatabicathum ibnatu xamsata gabadh xamse oo gabarh xamse ou dhalay ayaa soo raacday yaa cam yaa cammi ayay tihi adeerow adeerkeeyow adeerkeeyow ayay tihi marka yaa cam waxay u leedahay nebiga rasuulka iyo xamsa waa isla nuugeen marna xamse adeerow nebiga u ah marna walaal camalay ahay waa isla nuugeen ayb marka adeerkeeyow adeerkeeyow ayay tihi fanaawalahaa caliyun cali ayaa soo qabtay marka faakhada biyadihaa gacanteedu soo qabtay waqaala lifaatimata faatima wuxuu ku yidhi duunaki ibnata camiki hay buu yidhi gabadhaan in adeertaa hay ayb adeerkaa gabadhiisa hay ayb maxaa idin dhigan kabacdi ixmiliihaam ayb xamalathaana nusaqa saxdaa saasay dhigaayan xamalathaa way soo qaaday oo waa xambaartay ayb ixmiliihaana xambaar u waayo faاkhtasama fiiha waxaa ku dooday caliyu wazaydu wajacfarun gabadhaa marka xadaanadeeda iyo in la haayo xanaanadeeda saddex baa ku doodeen zayd iyo cali iyo jacfar faqaala caliyun cali waxa uu yidhi ana axaqu bihaa anaa ku xaqle buu yidhi wahiya bnatu camii adeerkay xamze gabadhiisii waayo dad anaa ugu dhow adeerkaya dhalay xamzatu bnu cabdilmualib abu aalib bnu cabdilmualib waqaala jacfarun jacfarna waxa uu yidhi ibnatu cammii adeerkay gabadhiisa weeyaan iyadu wa khaalatuhaa habaryarteedna taxtii anaa qabo gabadhan habaryarteedna anaa qabo calina waa ula simanahay jacfar bnu abi aalib iyo cali bnu abi aalib baa dhinacaas adeer inuu dhalay waa ka simannahay waxaan dheerahay aniga habaryarteed iyada habaryarteedaan qabaa hooyadeed la dhalatay waqaala zaydun zaydna waxa uu yidhi ibnatu akhii walaalkay baa dhalay oo nebigu markuu dadka walaaleynaya iyo ayaa zayd iyo jacfar oo walaaleeyey walaaleyntaas see loo walaaleeyey labada muhaajiriin bay ahayn zaydna muhaajir buu ahaa jacfarna muhaajir buu ahaa waxay leeyihin marka culammada waxaa jirtay ukhuwa dhacday ukhuwatun ama mu'aakhaatun waqacad qabla alhijra hijrada ka hor dadka waa laysku madmataaneeyey waxaa dha jirtay mu'aakhaad iyo walaalayn meeshaas ka dhacday ibnu taymiya iyada midaas waa diidaa minhaaju sunnaha wuxuu yidhaa ma jirto waxaas nacam midka shiiciga uu radinayo ibnu mudahri alxilli ayaa wuxuu yidhahdaa cali fadaa'ishiisa waxaa ka mid a markii dadka la walaaleynayo cali rasuulka isla walaaleeyey nacam cali rasuulka mu'aakhaadii sameeyey dadkii kale nebigu ma qaadanina cali buu qaatay buu leeyahay marka abubakar iyo cumar iyo isaga ka fiican meeshaas markuu joogo marka ibnu taymiya wuxuu yidhi mu'aakhaadkaasna ma jirin sabab hadda loogu baahdana maba jirinba markii maka la joogay oo dadku waxay ahayn dad degmadoodii joogo haddana iskaba dhibaataysanay ahayn maxay isu tari karin waxba isuma tari karin mu'aakhaadkaas macno keeni karaba ma jirou leeyahy isaga ibnu xajarna wuxuu yidhaahdaa waa jirtaa dayaa almaqdisi ayaa kitaabka mukhtaarada ku wariyey oo ibnu taymiya laftirkiisa uu yidhi kitaabkaas aad u ammaanay axaadiidta ku jirta inay xoog badan taha uu sheegay waxaa ku laasimaysa uu yidhi marka xadiidkaas maadaama diyaa kitaabkiisa uu ku sugan yahay inuu xoog u yeelo uu qaato ayb meeshaas marka wuxuu leeyahay marka ibnu xajar laakiin ka dhalan mayso khilaafada cali ayaa wuxuu ka mudnaa abubakar iyo cumar mas'ale kale waa taas nacam mu'aakhaadkan inuu jiro in la sugaa ma ka dhalanayso in abubakar uu ka fadli badan yahay nacam abubakr laftirkiisa jawaanib badanoo uu leeyahay cali uuna lahaanin baa jirta low kuntu mutakhidan axada min ahli اlardi khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas waxaasoo dhan baa deliil u noqonaya marka marka wuxuu leeyahy ninkan raafidiga ayaa deliil ay u noqonaya ma keenayso khabarka in lagu radiyo leeyahay meeshaas marka saasuu dhahaya wallahu aclam marka tan laftirkeedu inay deliil u noqon karto waa suuragal ana zayd iyo jacfar laba muhaajiriinay ahayn walaaltinimada marka maxay tahay marka faqadaa biha nabiyu sala allahu alayh waali wasalama likhaalatihaa habaryarteed buu marka gabadha u xukumay jacfaruu siiyey habaryarta darteeduuna ugu xukumay oo wuxuu yidhi waqaala alkhaalatu habaryarta bimansilati اlummi hooyaday darajadeeday joogtaa wa qaala licaliyin calina wuxuu ku yidhi anta minii adiga waxaad agteyda ka tahay anta minii adiga anaad iga mid tahay waana minka ana adaan kaa mid ahay wa qaala lijacfarin jacfarna wuxuu ku yidhi ashbahta khalqii wa khuluqii hab abuurkayga iyo dabcigaygaad shabahdaa buu yidhi adigana wa qaala lizaydin zaydna wuxuu ku yidhi anta akhuunaa wa mowlaana adigana waxaa tahay walaalkeen iyo mowlaheenna tahay marka nin walbaa nebigu waa qanciyey haddanan ayb xukunkii markuu riday dadkii in in la qanciyaa wax dhibaa kuma jiran ayb baabu sulxi maca almushrikiina fiihi can abi sufyaan baabu bayaani xukmi sulxi sulx xukunkiisa cadayntiisii buu u baab yahay maca almushrikiina mushrikiinta lala heshiiyo fiihi can abi sufyaan waxaa ku sugan xadiid abi sufyaan وqاaل cوف بن mالك عن النبي sل اه عل وسلم ثuma تkunu hudنة بynكم yعnي xadiidka abi سufyaan wuxuu ka wadaa markii la yidhi ninkaa been ma sheegaa markii la weydiiyey nebigaa idinka soo baxa been ma sheegaa markaasuu ballanta ma ka baxaa markaasuu yidhi maya hadda ka hor annaga ballan noogama bixin laakiin annagu hadda muddo heshiisaan nahay muddo ayaan heshiis ku jirnaa ma ogi muddana waa ka soo maqanayo ma ogi wuxuu samay doono marka heshiiskaas inuu ka bixi doono in kale war uma haayo maadigii dhammaa ceeb waa u waayey marka nacam wax hadda soo socdaan hadda nin og ma laha nacam marka sulxi bay ku jireen asaga abu sufyaan iyo nebiga heshiisaa ka dhexeeyey soo ma waa asulxu maca almushrikiin ma wa qaala cawf bnu malik can الnabiyi sal l slam uma takuunu waxaa ahaanayso o dhacayso hudnatun heshiis baynakum idinka iyo wa bayna bani اlasfar bani اlasfar ruumaa laga wadaa idinka iyo ruum heshiisaa idin dhex mari doono wa fiihi sahlu bnu xunayf laqad ra'aytunaa waa is arkaynay buu yidhi yowma abijandal maalintii abijandal muxuu ka wadaa marka maalinta abijandal wuxuu ka wadaa markii heshiiska la dhigay ee ninkii idinka idinka soo baxano idiin celin mayno midka annaga naga soo baxan waa soo celinaysaan ayaa abujandal oo ku xirxiran silsilado ayaa isku soo tuuray safka muslimiinta markaasaa nebigii uu yidhi war hadda weli heshiiskii ma dhammaynin kan iidaa heshiiskiiba ma ka faaruqin weli qoraalkii baan wadnaa ma kula heshiinayo kan haddaadan ka bilaabin ma kula heshiinayo ku yidhi suhayl bnu camri markaasuu nebigu wuxuu yidhi hay qaado wado muslimiintii marka waxay is yidhaahdeen meeshaas maalinkaas marka sahl bnu xunayf wuxuu dhihi jiray waayihii dambe wuxuu dhihi jiray ayuha annaas ittahimu ra'ya wardadow ra'yigiinna tuhma ra'yigiinna tuhma nusuusta ha tuhmina waxyaabaha kitaabka iyo sunnada iyo marnaba yaan la tuhmin qofka ra'yigiisa ha tuhmin waxaan is arkaayo yidhi maalintii abijandal la keenay ee la celiyey ee dadkii dhibaaya loo celiyey waxbaa igalay yidhi say sidaan say ku dhici kartaa yacni waxoogaa waxbaa galay marka wuxuu leeyahay marka ra'yigiisay marka isaga wax ku galee galeen rasuulkana waxuu wax ku fulinaa maxay tahay waa waxyi min allah isaga laakin waxay ula muuqatay waxaan inaynan fiicnayn marka ilaahay marka nasri buuba ka dhigay ilaa fatxu maka makaba waxaa lagu furtay heshiiskaasaa lagu furtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina sulxigaa laga wadaa fadxiga rasuulka qof loo waxyoonaayo laakiin dadkeena naga qof loo waxyoonaya hadda ma joogo laakiin dadka un khibradiisa iyo cilmiga culummada iyo waxyaaba badan in wax lagu feeriyo unbay noqonaynaa haddii marka inta la ijtihaado la dadaalo dadkii ahalka u ahaa ay dadaalaan wixii fiicnaana lagu gaaro khayr haddaan lagu gaarinna dembi ma leh ilaa hadda dad waxyi loo soo dejinayo oo wixii soo socdo iyo maslaxadii iyo la daalacsiinayo ma leh dadkana laguma kelifin inay daalacdaan waxa soo socda ma lagu kelifin taasuu marka wadaa meeshaa marka waxaa ku jiro maalinkaas ninkaa waxaa lagu celiyey heshiis baa jira heshiiskan iyo fiqhiga ku saabsanna meelaha kitaabuulmaqaazi iyaan ugu tegi doonaa waxay culimmadu ka dhaheen heshiiskan marka dadna waxay rabaanay u deliishadaan dadna yacnii masaalixdii iyo mafaasiddii heshiiskan ku yacni ku dhisnaa ictibaaru lmasaalix walmafaasid ma rabaan inay fiiriyaan yacni heshiisoo dhan dadow la qaldan yahay dadna waxay tahay iyadu markaas heshiiska iyadoon masaalixda mafaasid iyo qisadan fiqhigeeda iyo iyagoon feerinin ayay rabaan inay wax walba ku dhistaan marka waasmaau wاlmiswaru can الnabiy sal ه l slam waqaala muusa bnu mascuud xadaanaa sufyaan bnu saciidi can abi isxaaq can اlbaraaءi bni caazib radia allaahu canhumaa qaal saalaxa الnabiyu sala اllahu alayh waali wasalam almushrikiin nebiga mushrikiintii buu la heshiiyey yowma xudaybiya maalintii xudaybiya calaa alaaثati ashyaaa saddex shay buu kula heshiiyey calaa ana man ataahu qofkii u yimaado min almushrikiina ah raddahu ilayhim waa u celinaya laakiin naagaha kuma jiraan ogood naagaha marka maxaan loo celinayni fuqahada waxay yihahdeen naagaha waxaan loo celinayni iyaga in diinkooda laga fidneeyay u nugul yihiin qof maanta hadda carari karta ma aha oo duurkaas iyo meelahaas iska geli karto oo diinteeda la baxsan karto haddii naag ay ka soo fakato islaamto ha la celiye haddii la yidhaaha waxaa weeyaan diinkii gaalada unbay u laabanayna caqligeeda dacfi baa ku jiro kartideeda dacfi baa ku jiro qofkii sidaas oo kale ana marka hadda in la celiyaa waxay noqonaysaa khatar marka naagaha kuma jiro kitaabu tafsiir sida aan ugu tegi doono waman ataahum qofkii ka yimaado min almuslimiina muslimiina muslimiinta ka mid ah lam yaruduuhu ma celinayaan iyaga qofkii inta ka tagay muslima ma celi ma soo celinayaan wacalaa an yadkhulahaa inuu soo gala nebiga min qaabilin sanadka xigo kan wayuqiima biha alaaata ayaam saddex maalmoodna uu nagaado maka uu joogo walaa yadkhulahaa ilaa bijulubbaani silaaxi hubka galaysan maahane wax kale inuuna ku soo gelin الصayfi واlqawsi wanaxwihi seef ama qaanso fajaءa abu jandal ayaa yimid yaxjulu fii quyuudihi isagoo jiidaayo markaasi yanii isagoo jiidaayo silsiladihiisii faraddahu ilayhim waa ku celiyey marka waa u celiyey nebiga sal slam nimankaasi markii loo celiyey faraj baa u furmayo abu basiir iyo qisadiisa iyo qaala abu cabdillaahi lam yadkur mu'ammalu can sufyaana abaa jandalin ma sheegin waqaala ilaa bijulubi silax qaala xadaanaa moxamed ibnu raafic qaala xadaanaa surayj ibnu nucmaan qaala xadaanaa fulayx can naafic can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slm kharaja muctamiran nebiga waa baxay isagoo cumraysanayo faxaala kufaaru qurayshin baynahu wa bayna albeyt ayay kala teedeen fanaxara hadyahu hadyigiisiibuu gowracay waxalaqa ra'sahu madaxiisiibuu xiiray bilxudaybiyati buu ku xiiray kuna gowracay wa qaadaahum waa la heshiiyey calaa an yactamira alcaama almuqbil sanada soo socoto inuu cumraysto fadakhalahaa wuu soo galay kamaa kaana saalaxahum sidii uu kula heshiiyey falamaa qaama biha markuu nagaaday alaaan saddex amaruuhu waxay amreen an yakhruja inuu baxo fakharaja waa baxa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishrun qال xdثnaa yaحyى عan baشhيir بن يasاar عan سهل بن أbي xaثmةa qاala انطلقa cabdاللahi بن سهل ومxayiصة بن masعوud بن زayd إilىa khaybara ayay tageen wahiya yowmaidin maalinkaasina khaybar waxay ahayd sulxun heshiis baa ka jiray khaybar maalinkaas وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد